بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب وضوء السبيان وما ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة, الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم wuxuu baab yahay wuduء الsibyaan waysaqaadka caruurta wamataa yajibu calayhim اlqusl wالطuhuur goorma ayay caruurta qubayska iyo طahaaradu ku waajibaysaa wa xuduurihim اljamaaca wuxuu kaluu baab yahay caruurta xaadiridooda salaatu اljamaaca ay xaadirayaan wاlciidayni iyo labada ciid wاljanaa'iza iyo janaa'iska xuduurka ay xaadirayaan wa sufuufihim iyo sufuufta caruurta ayuu baab yahay baabkan wuxuu ku saabsan yahay dhowr mas'alo oo caruurta ku saabsan masalada koowaad waxaa waaye dahaarada ama weysaqaadka caruurta masalada labaad waxa waaye goorma ayay caruurta qubaysa dahaara ku waajibaysaa masalada saddexaadna waxaa waaye xukunka caruurta inay xaadiraan salaada jamaacada oo ay ka qayb galaan inay salaadaha ciidda ay ka qayb galaan in janaasada ay ka qayb galaan masalada kusii xigtana waxaa waaye sufuufta caruurta markii salaadaha la safayo ama saf la gelaayo sufuufta caruurta xukunkeeda sufuufta wax ma ka gelayaan mase ma gelayaan safka ma la ictibaarinayaa caruurta ma loo ictibaarinayaa mase looma ictibaarinayo masaa-isha u baabaya dhammaan wuxuu ku keenayaa axaadiidta qaala xadaanaa ibnu muhanaa waa mحamed بن المثنى qala xadaثna غundr wa huwa mحamed بن jaعفر qala xadaثna شhuعبة qala samictu sulayman الشhaybani wa sulayman بn abi sulayman abu sulayman kuny magaciisu waa fayruz idan waa sulayman بn fayruz sulaymaan kunyadiisana waxaa la yihahdaa abu isxaaq ashaybani qaala wuxuu yihi samictu shacbiya caamir ibnu shuraaxiil qaala akhbaranii maca man mara maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama calىa qabrin mambuud waxaa ii sheegay buu yihi macan man mara qof la maray maca الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka alayh الsalaatu wasalaam maciisa qof la maray calىa qabrin qabri qabrigaasoo mambuudin ah mid gooni meel ugu yaalla oon qubuur kale aan ku dhex jirin macnaha faamahum nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadii ayuu dujiyey wa safuu calayhi wayna safteen buy faqultu waxaan idhi yaa abaa camr man xadadak abuu camrow yaa kuu sheegay xadiidkan faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas marka hore wuxuu yidhi akhbaranii man mara maca الnabiy salى اllahu عalيه wasalam kadib markii la yidhi yaa waayo qofkaas nebiga la socday calayh الsalaatu wasalaam oo aad tilmaamayso wuxuu yidhi waa ibnu cabaas idan صaxaabiyu اlxadiid waa cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canh ashaahid min alxadiid waxa way ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu ku jiray dadkii janaasada ku tukaday ama salaatu ljanaasa ku tukaday meydkaas ibnu cabaasna markaasi qaangaar ma ahayn wa kaana sabiyan radia allahu canhu cunug yaru ah haddana maca daalika wuxuu ka qayb galay salaatu ljanaasa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam taa waxay daliil u tahay xuduuru sibyaan aljanaa-is caruurta inay janaa-ista xaadirayaan salaada janaasada inay ka qayb galayaan waxna uga tukanayaan qaala xadaanaa cali bni cabdillaah qaala xadaanaa sufyaan waa sufyaan بن عuyaynة qال xadaثnii صفوان بن سulaym عan cطاء بن يasاar عan أbي سacيidi الqdري رadي الله عnه عn النبiي slى الlه عlيه وsلم qaal alغsل yوم الجumuعaةi waaجib qubayska maalinka jumcaha waa waaجib wuxuu waaجib ku yahay عalى kuli muxtalimi mid walba oo qaangaara الشhaahid min الxadيiث waxa waay waaجib عalى kuli muxtalim qubayska jumcaha wuxuu waajib ku yahay qof walba oo qaangaara almafhuum min alxadiid waxa waaye qofkaan qaangaarin inuusan qubaysku waajib ku ahayn waana halkaa meesha uu bukhaari ka deliishanaya xadiidkan mafhuumkiisa u deliishanaya alimaam albukhaari raximah اllah maxaa yeele baabka waxaa ka mid ahaa wamataa yajibu calayhim اlguslu wطahuur kahormaa qubaysku ku waajibayaa qubaysku wuxuu ku waajibayaa markay qaan gaaraan hadduusan qaan gaarin laa yajibu calayhi اlgusl qubaysku waajibkuma ah xadiidkaanaan u deliila waajibun calaa kulli muxtalin waxaa ku baxaya mid walboon qaan gaarin ayaa ku baxaya قال xdثna علي بن عبد الله قال أخبرnا سفyان عن عمرو وa بن ديناr قال أخبرنيi كرyب عن بن عabاس رضي الله عنهما qاaل وxuu i bت عnda khاalتي maymuنة hbreertay maymuuنة agteeda ayaan ku hoyday buu yihi leyلة habeen fanaama النبiyu صلى الله عليه وسلم نeبga عaليه الصلاaة وaسلاaم waa hurday فلama kana في bعضi الleyل markii habeenka barkii ay tahay ama qayb habeenka ka mida uu ku dhex sugan yahay qaama rasuulu اllah salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam waa istaagay fatawada'a waa weysaystay min shanin mucallaqin weel meel suran biyo ku jira ayuu ku weysaystay wuduu'an khafiifan waysaqaad fudud yukhafifuhu camrun camr waa fududaynayaa wa yuqaliluhu waana yaraynaya jiddan yacni biyo aad u yar oo ama waysaqaad yar oo aad u yaru nabigu weysaystay calayh isalaat wasalaam macnaha biyaha aad u yareeya waa uu ku weysaqaadanaya uma qaama kadib waa istaagay yusalli asigoo tukanaya nabiga alayh isalaatu wasalaam faqumtu waan istaagay fatawada'tu waan weysaystay naxwan mima tawada'a waysaqaad la mida midkii nabigu weysaystay calayhi salaatu wasalaam uma ji'tu kadibna waan imid faqumtu can yasaari nabiga bidixdiisa ayaan istaagay faxawalanii waa i wareejiyey fajacalanii can yamiinih midigtiisa ayuu u yeelay calayhi salaatu wasalaam uma sallaa kadibna wuxuu tukaday maa shaaa allahu wixii alla uu doonay inuu tukado uma dajaca kadib waan seexday fa naama waa hurday xataa nafaka nafkigu waa neefta qofka ka soo baxaysa markuu hurdaayo fa ataahu lmunaadi waxaa yimid midka u dhawa midkuu dhawaaqayo oo yu-dinuhu ogeysiinaya bisalaati salaada macnaha mu-adinkii ayaa u yimid asoo salaada ogeysiinaya faqaama macahu mu-adinka maciisa ayuu la istaagay ila salaati xaggi salaada fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan calayhi salaatu wasalaam qulnaa licamrin camr waxaan ku nidhi ina annaasa yaquuluuna dadaa waxay leeyihiin ina annabiya sala allahu alay waslama tanaamu caynuh walaa yanaamu qalbuh nebiga calayh salaatu wasalaam ishiisa ayaa hurdaysa qalbigiisuna ma hurdo qaala camrun camr wuxuu yidhi samictu cubayd ibni cumeyrin yaquul waxaan maqlay cubayd ibni cumayr oo dhahaya ina ru'ya alanbiyaa'i waxyun ambiyada riyadoodu waa waxyi uma qara'a innii araa fi lmanaami annii adbaxu kadib wuxuu akhriyay aayaddan innii araa fi lmanaami annii adbaxu qisadii ibraahim maca ismaaciil waxaan anugu arkayaa buu yidhi ama aan riyo ku arkay annii adbaxuka anigoo ku gowracaya ru'ya alambiyaa'i waa waxyun waa xaqun xadiid marfuucana waa ku soo arooray oo arrinkaa tusinaya in ru'ya alambiyaa'i ay xaq tahay ashaahid min alxadiid waxaa waay faqumtu fatawada'tu naxwan mima tawada'a ibnu cabbaas radi allaahu canhu waa weysaystay sidii nebigu u weysaystay calayhi salaatu wasalaam markaan ibnu cabbaas waa yaraa radia allaahu canhu waa intuusan qaangaarin ka hor marka halkaa waxaa ku sugan shaahid oo ku saabsan wuduu'u sibyaan carruurta weysadooda inay weyse qaadanayaan weysaqaadkuna uu ka ansaxayo qaala xadaanaa ismaaciil ibnu abi uways qaala xadaanii maaliku can isxaaq bni cabdillaahi bni abi طalxa can anas bni malikin ana jaddatahu mulaykata dacad rasuula allah sala allahu calayhi wasalam ayeydii mulayka ayaa nebiga u yeertay liطacaamin cunno ayay ugu yeertay oo sanacadhu ay samaysay nebiga u samaysay calayh salaatu wasalaam faakala minhu nebiga calayh salaatu wasalaam cunnadiibuu wax ka cunay faqaala wuxuu yihi qumuu istaaga faliusalliya bikum aan idin dujiye faqumtu waan istaaga buu yidhi ilaa xasiirin lana waxaan u istaagay oon u qasday ilaa xasiirin lanaa salli annaga aan lahayn xaggii qad iswadda oo madoobaaday min tuuli maa lubisa intii la sitay ama la isticmaalaayay dhirirkeeda awgii ayuu la madoobaaday fanadaxtuhu waxaan ku firdhiyey bimaa'in biyo faqaama rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam waa istaagay walyatiimu agoonkuna waa istaagay maci aniga macayga waalcajuuzu cajuuzaduna min waraa'inaa gadaasheenna ayay istaagtay fasallaa binaa nebigu wuxuuna dujiyey ragcatayni laba ragca ayuuna dujiyey ashaahid min alxadiid waxaa waye faqaama rasuulu llaahi sal ly slam walyatiimu macii bimacnaa waa sufuufu sibyaan carruurta sufuuftooda wey anas ibni maalik radia allaahu canh iyo wiilkaa yarka ah ee agoonka ah waxay istaageen hal saf meeshaana waxay ku noqdeen laba qof safkana waxaa ugu yar ama uu saf ku noqon karaa waa laba qof hal qof saf ma noqdo ilaa inay tahay qof dumara mooyaane hadday qof dumara tahay hadda keligeedaa gadaal istaagaysa waana sida hadda xadiidkan ku sugan walcajuuzu min waraa'ina laakiin haddii hal qof uu yahay qofka ma'muumka ah oo qof dumara aan ahayn keligii gooni u istaagi maayo wuxuu istaagayaa janba alimaam imaamkuu dhinac istaagaya xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa haddii qof weyn iyo cunug yaroon qaan gaarin ay saf istaagaan arrintaas safaa loo ictibaarinaya la dhihi maayo cunugan saf laga soo qaadi maayo maxaa yeelay xadiidkan ayaa arrinkaa tusinaya anas ibn maalik radi allahu can waxaa ku garab tukanayay alyatiim qofkuna agoon markii la leeyahay waa intuusan qaan gaarin ka hor ama hadduu qaan gaaro agoonnimo waa ka bax labaatan jir agoon waa la leeyahay saxma ama siddeed iyo toban jir iyo wixii la mid agoonnimo waa ka gudbay agoonnimo waa intuusan qaan gaarin hadduu aabbihii dhinto asoo qaan gaarin markaasuu agoon yahay marka kelimadda alyatiim looma isticmaalo qofka baaliq ah ee qaan gaaray looma isticmaalo waxay tusinaysaa marka wiilkan inuusan qaan gaarin ou agoon ahaa hadduusan qaan gaarinna waa sabi oo waa cunug yar marka anas ibnu maalik iyo wiilkaas agoonka ah waxay noqdeen saf ayay noqdeen haddii wiilkaasi aan safka loo ictibaari lahayn anas xagguu istaagi lahaa radia allahu canh nebiga dhinaciisuu istaagi lahaa sida xadiid ibnu cabbaas uu ibnu cabbaas nebiga u garab istaagay sala allahu calayhi wasalam marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa waa sufuufu sibyaan carruurta sufuuftooda iyo inay safka dhinac ka gelayaan loona ictibaarinaayo safka ay ku jiraan inuu saf caadiyayo oo sufuufta la mida qaala xaddadanaa cabdullaahi bnu maslama can maalikin can ibni shihaab can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu qaala wuxuu yidhi aqbaltu raakiban waxaan soo waa soo qaabila buu yidhi anigoo saaran calaa ximaarin dameer ataanin oo dameer ah yacni dameer anoo saaran ayaan soo qaabilay wa ana yowma-idin aniguna maalinka qad naahaztu اlixtilaama naahaztu bimacnaa waa qaarabtu weli ma qaangaarin laakiin waan ku dhowaaday ixtilaamkii qaangaarhkii ayaan ku dhowaaday warasuulu llaahi salى اllahu alay waslam nebiga calayh salaatu wasalaam yusallii biاnnaasi dadka ayuu dujinaya biminan mina ayuu ku dujinayay ilaa gayri jidaarin wuxuuna u tukanayay ilaa gayri jidaarin derbi waxaan ahayn xaggii famarartu waxaan maray bayna yaday bacdi safi sufuufta qaar ka mid ah ayaan dhex maray fanasaltu waan degay wa arsaltu lataana dameertiina waan diray buu yidhi tartacu si ay markaa usoo daacdo wa dakaltu fi safi safkii ayaan galay falam yunkir daalika calaya axad arrinkaa cidna iguma inkirin bu arrintaa aan sameeyey qof igu inkiri ma jirin ashaahid waxaa wa dakaltu fi safi weli muusan qaagin gaarin radia allahu canh safkii buu galay cid arrinkaa ku inkirtay ee dhexmarkii sufuufta u dhex maray midna ma jirto qaala xadaanaa abulyamaan alxakam bnu naafic qaala akhbaranaa shucayb can zuhri qaala akhbaranii curwa bnu zubayr ana caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi actama الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam wa qaala cayaash cayaash wuxuu yidhi actama bimacnaa waa ahara waa dib dhigay nebi alayh slatu asalaam وqاaل عyاaش وxuu yhi xdثnا cبدالأعلى qال xdثnا معmر عن الزهري عن cروة عن cائشha رضي الله عنها qاaلad waxay tihi أctm رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم في العشhاء نبga عليه الصلاaةu وaسلام عشhihii ayuu dib dhigay xatىa ناadaahu cمر ilaa cمر u dhawaaqay cمر wuxuu yidhi qad naama النساء والصبيان dumarkii caruurtii way hurdeen buy fخرجa رasuuل اللaه صلى الله عليه وسلم نبg عليه الصلاaةu وسلام waa soo baxay fqاala wuxuu yihi إنahu laysa أحad أحad ma jiro min ahli اlardi ahlu ardiga ka mida oo yusallii hadihi saaca yusallii hadihi salaa salaadan tukanaya gayrakum oo adinka keyrkiina walam yakun axadu yowma-idin maalinkaana ma jirin axad yusallii tukanaya gayra ahli اlmadiina oo aan ahayn reer madiina axad maalinkaa tukanaya oon reer madiina ahayn ma jirin marka nebig alay slat slam wxu ley saacadda cid tukanaysoon adinka ahayn ma jirto الشhاaهد miن الxadيiث waxa waaye qad naama النisاء والصiبyaan waxaa hurday caruurtii iyo dumarkii way hurdeen caruurtii dumarkii way hurdeen halkaa wuxuu ka qaatay alimaamu الbخaarي raximah الlah in caruurtu ay ka mid ahaayeen dadka masaajidka soo xaadiray ee hurdooday markuu nebigu salى الlaه alay slm salaada dib dhigay inkastoo shuraaxda qaar ay yidhaahdeen arrintan kuma cadda bukhaari wuxuu u deliishaday kuma cadda maxaa yeele waxay dhaheen waxaa muxtamala oo suuragal ah markuu leeyahay cumar carruurtii dumarka waa hurdeen inuu ula jeedo kuwii guryaha ku sugnaa yacni dumarkii iyo carruurtii xaafadaha joogay ee aan u hoyaadi lahayn iyo guryahaan aadi lahayn carruurtii iyo dumarkeenna horteen bay seexdeen inuu leeyahay rasuulka ilaahay waa muxtamal oo waa suuragal laakiin bukhaari raxmat ullahi calayh wuxuu leeyahay ama uu ka fahmay xadiidkan qad naama nisaau wasibyaan wuxuu leeyahay carruurtu inay xaadir ahaayeen masaajidka cumar radia allahu canhu uu leeyahay rasuulka ilaahayo dumarkii jamaacada ka qaybgelaya ile dumarku ay imaan jireen masaajidka salaat aljamaca way ka qaybgeli jireen fii zamani nebi sal lla ly slam marka dumarkii masaajidka joogay iyo carruurtii masaajidka joogtay way hurdoodeen inuu leeyahay markaasna shaahidaa ugu sugan xadiidka oo waxa waaye xuduuru sibyaan aljamaaca carruurtu inay soo xaadirayeen salaat aljamaaca oo ka soo qaybgalayeen qaala xadadanaa camr bn cali qaala xadadanaa yaxya waa alqaطaan qaala xadadanaa sufyaan athawri qaala xadaanii cabduraxmaan ibnu caabis qaala samictu ibna cabaasin radia allahu canhuma qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi ibn cabaas shahidta alkhuruuja maca rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam ma xaadirtay bixitaankii rasuulka calayh salatu salaam maciisa bixitaankii ma xaadirto ma ka qayb gashay markii loo baxaya macnaha ila almusalla musalla alciidayn qaala wuxuu yidhi ibn cabaas nacam salaaddii ciidda nebiga mici waa la baxay calayhi salaatu wasalaam walowlaa makaanii minhu haddii aysan jiri lahayn makaankayga aan nebiga xaggii uga suganahay macnaha wuxuu ka wadaa dhowaanshaha nebiga aan u dhowahay sala allahu alay wasalam haddaysan jiri lahayn maa shahidtuhu ma xaadirayn buy yacni wuxuu ula jeedaa min sikarihi yaraantiisa saan u da-yaraha awgeed haddaysan jiri lahayn makaankaan nebiga uga suganahay sala allahu alay slam ma xaadireen ila nebiga waa u dhowaa ibnu cabaas radi allahu canhu waana ilma adeero asagii rasuulka calayh isalaatu wasalaam ata alcalama nabigu wuxuu yimid calayh isalaatu wasalaam calamkii ama meeshii sarraysay culma qaar waxayna buur yaray ahayd meel taagay ahayd alladii meeshaasoo cinda daari kahiir ibni salt ninka la yidhaha kahiir ibni salt gurigiisa agtii ahayd halkaasuu nabigu yimid uma khadaba kadib waa khudbeeyey khudbat alciid uma ata nisaa'a kadibna dumarkii ayuu u yimid fawacadahunna dumarkii ayuu wacdiyey wa aamarahunna wuxuuna amray an yatasadaqna inay sadaqaystaan buu amray fajacalat ilmar'atu haweeneydu waxay guda gashay markaa tuhwi biyadiha gacanteeda inay la aadaysa ilaa xalqihaa dhuunteeda tulqii fii hawbi bilaalin markaasee waxay ku tuuraysay maradii bilaal dhuunteeda maxay ka doonaysaa macnaha dahabkay soo furayaan markaasee waxay ku radayaan fii thawbi bilaal ayagoo sadaqaysanaya markuu nebigu ku yidhi yaa macshara nisaa tasadaqna wax la baxo wax sadaqaysta uma ataa huwa wa bilaalun kadibna asiga iyo bilaal ayaa waxay yimaadeen albeyta guriga ashaahid min alxadiid waxa waa ibn cabaas radi allahu canhu wuxuu ka qayb galay salaadii ciidda maca nabiyi sala allahu calayh wasalam khudbadii ciiddana waa ka qayb galay markuu nebigu aaday sala allahu alay wasalam xagga dumarkana ibn cabaas waa raacay radia allahu canhu ibn cabaasna markaa muxuu ahaa sabi buu ahaa cunug yarow ah markaa waxaa shaahid yani xadiidku daliil u yahay xuduuru sibyaan alciidayn carruurtu inay ciidaha xaadirayaan salaada ciidda wax ku tukanayaan khudbadeeda ka qaybgelayaan ayaa xadiidku tusinaya oo daliil u yahay waxaa dhiman oo alimaam albukhaari uusan halkan u baabayn ama baabka uusan ku soo darin mataa yu'maru asalaa yani mataa yu'maru sibyaan asalaa goormaa carruurta salaada la faraya goormaa la amraayaan inay tukadaan xadiidkaas ama xadiidka u daliila ama tusinaya carruurta goorka salaada la faraayo laysa calaa shardi albukhaari maadaama ayuusan shardigiisa ahayn mas'aladiisa ma soo qaadin ilaa xadiidkaas wuxuu daliil u yahay ama uu caddaynayaa goorka carruurta la faraayo salaada nebigu waa sheegay calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi muruu awlaadakum bisalaati wa hum abnaa'u sabcin carruurtiinna salaada fara oo amra markay toddoba sano jiraan wadribuuhum calayhaa wahum abnaa'u cashrin salaada ku garaaca markay toban jiro yihiin toddoba sano waa la amrayaa toban sanana waa lagu garaacayaa hadduu diido salaada inuu tukado xadiidkaasi laysa calaa shardi albukhaari sidaa darteed imaam albukhaari raxmat ullahi calayh ma soo qaadan xadiidkaas wa ilaa hadduu noqon lahaa calaa shardi albukhaari waa soo naqlin lahaa baabkaana munaasab u ah in baabkan lagu sheego maadaama la yidhi goormaa tahaarada ku waajibaysaa salaadana goormaa la faraya waa mas'alo muhiima caruurta toddoba sano salaada ugu amraya laakiin markaa la amraayo salaaddu waajib miyay ku noqonaysaa culammadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen hal la amro uu nabig markuu nebigu leeyahy sal l slam waxaa laga fahmayaa in salaada laga rabo oy laasim ku noqonaysa caruurta laakiin sida saxiixa ah waxaa waye salaad ku waajibi mayso ilaa ay qaan gaaraan amarkan uu nebigu amrayo in caruurta salaada la faro wuxuu ku waajibayaa waalidka waalidka waxaa ku waajiba inay caruurtooda salaada faraan haddii ay fari waayaan salaada ama ay ku qasbi waayaan markay toban sano gaaraan inay tukadaan waalidku waa dembiilayaal waa kuwa ilaahay caasiyey subxaana wa tacaala waxayna ku caasiyeen fii tarbiyati alawlaad oo ilaahay faray subxaana wa tacaala in salaada la amro caruurta ayaga waajib kuma ahan ilaa ay qaan gaaraan laakiin waalidka waxaa ku waajiba inay caruurta ku tarbiyeeyaan salaada oo toddoba san hadduu cunuga gaaro waa sinu tamyiiz bacdu salaf waxay yidhaahdeen xiina yacrifu yamiinahu can shimaalih salaadda waxaa la farayaa markuu midigtiisa iyo bidixdiisa kala garto haddii la yidhaha aawa midigtaada oo dhihi karo midigteedu waa dhinaca bidixdeeduna waa dhinaca kale mumayiz waayo dheen salaadda waa la amraya ilan tamyiizkaa laga fiirinaya sinu tamyiiz inuu wax kala sooci karo hadduu midig iyo bidix kala garto waxbuu kala sooci karaa salaadaa la barayaa aadaabta salaadaa la barayaa salaada inuu tukadana waa la faraya waana loo soo kicinayaa salaada xikmadda ku jirta waa maxay waa atacawud cala alcibaada si ula qabsado cibaadada caado ay ugu noqoto berri hadduu qaan gaaro way u fududaanaysaa inuu cibaadada la yimaado laakiin haddii la iska daayo ilaa uu qaan gaaro markuu qaan gaaro waxaa laga yaabaa salaadda inuu culays u dareemo maxaa yeele weligiisba tukan lama dhig salaadaba culays idfiqa lagu arkaya wuu dhibsanayaa inuu tukado taa waxay keenaysaa marka inuu ka tago salaaddii ayadoo waajib ku ah waxay keenaysaa soomka inuu ka tago asigoo waajib ku ah marka caruurta in lagu tarbiyeeyo cibaadada iyo daacada ilaahi subxaana wa tacaala waa arrin muhiim salaaduna hadda arkaanta islaamka waa rugniga ugu horeeya bacda tawxiid waa in lagu tarbiyeeyo oo toddoba sana hadduu gaaro ama uu cunugu mumayiz noqdo in salaada la faro la yidhaha tuko qaabku u tuka lahaana la faro toban sana hadduu gaarona war ma leh toban sana waa qof weyn hadduu salaada diido waa lagu garaacaya salaada subaxaa loo toosinayaa midda cishaha loo toosinayaa ama lagu qasbaya inuu tukado waa lagu ilaalinaya xataa yablu hadduu dariiqadaa ku qaangaaro way u fududaanaysaa inuu cibaadada sii wado waxaa la mida soomka bisha ramadaan in carruurta la baro inay soomaan oo si ay markay qaan gaaraan ula qabsadaan soomka intay yar yihiin in lagu tarbiyeeyo walidaalika bacdu salaf carruurta way soomin jireen ilaa qoraxdu ay ka dhacdo markay ilmaha ooyaan ama uu gaajoodo gelinka dambe waxay ku sasabi jireen waxyaabo alcaabo ciyaalka ay ku ciyaaraan waa maaweylinayaan ilaa gabalku dhaco oo markaa uu la afuro dadka afuraya waajib miyay ku taha sidaa soonkaas ay soominayaan waajib kuma ahan laakiin waxay ku tababarayaan inay cibaadada la qabsadaan xataa hadduusan wada awoodi karin maalinka o dhan inuu soomo lisigari sinni waxaa la awoodi karaa ama la yeeli karaa in xataa gelin ilaa gelinka dambe laga gaarayo si ula qabsado laakiin haddii la iska daayo iska cunu iska cabo ilaa uu qaangaaro asagoo qaangaarhu cunada la dhuumanaya oo le gaajaa ahayse ma soomi karo qofku inuu qaangaara waxaa arkay cunadii la dhuumanayo yar gaaja ay hays tarbiye xumadii markuu yaraa kusoo dhacday intuu yaraa ayaan lagu tarbiyeynin soomka oo ilaa muusan dheheen waa baahanahay asoo qaangaara marka carruurta in cibaadaadka lagu tarbiyeeyo waa muhiim nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu la kulmay qoladii wafdiga ahayd ee socotay xadiid ibni cabbaas oo wuxuu ku yidhi man ilwafd markaasay yidhahdeen almuslimuun waa weydiiyeen waxay dhaha man anta wuxuu yidhi rasuulu llah farafacat imra'atun sabiyan laha haweeney baa cunug yaroo ximbaarsanayday kor u qaad markaasay tihi alihaadaa xajun yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo kan xaj ma leeyahan haddaa xaji siiyo markaasuu yidhi nacam walaki ajrun xaj buu leeyahay adiguna ajar aad leedahay waxay yidhahdeen culamada xadiidkaasna waxaa laga qaadanayaa in carruurta lagu tarbiyeeyo xajka axaadiidtaas marka waxaan ka qaadanaynaa daacaadka dhammaantood in ilmaha lagu tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan oo ay ku barbaaraan si hadhowta haddii ay qaan gaaraan ay ula yimaadaan waxyaabihii ilaahay ku farad yeelay subxaana wa tacaala waajibaadka ay u gutaan والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين